maxamed faatax wuxuu horey oo la soo shaqeeyey wasaaradda dagaalka maraykanka wuxuuna la taliyo sare ka soo noqday aqalka cad xilligii buush iyo obama isagoo kasoo howlgalay afrika iyo bariga dhexe waraysi uu ninkan bixiyey ayuu kaga hadlay sida ay dowladda federaalka ugu fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka ku fashilantay arrimaha siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo u buuxsantay laba sano ayuu carabaabay in uu ku guuldaraystay ballanqaadyadiisii oo dhan dalka soomaaliyana aanay waxba iska bedelin hadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud muddo laba sana ayuu ka badan ayuu second termkiis intuu soo noqday muddo laba sana ka badan ayuu joogaa haddii la fiiriyo muddo sideed sano ku dhow ayuu madaxweynaha soomaaliya u ahaa wax iska bedelay amniga ma jiro fashal siyaasadeed baa jira waxaa jira in arrimihii musuq maasuqa arrimihii mataqaanaa lagu dhislamusuqmaasuqeeye arrimihii lagu dhislahaa ciidamada wadanka oo ay dhibaatooyin badan u keentay waxaa jiroo kale in dowladdu ay dagaal bilowday aan loo diyaar garoobin oo dagaal aan laga fakarin sida moogta loo qaban lahaa on lahayn strategy sidoo kale fashilka soo gaaray dowladda federaalk ayuu u sababeeyey in ay gashay dagaal aysan u diyaargaroowin taasina ay ka dhalatay in furimaha ay iskaga cararaan ciidankeeda waxa uuna tusaale usoo qaatay dagaalkii coos weyne hadda hadaad fiirisid for example exampleka aan kuu sheegaya waxweeyaan fashilka ka dhacay coos weyne in ciidamo aan diyaar ahayn loo diray frontka inay la dagaalamaan al-shabaab oo aan iyagoon wixii loogu talagalay ama wixii lagu saacidi lahaa ciidamadu aanay diyaar ahayn ciidamadii mashaakil weyn baa ku dhacay dhibaato weyn baa meesha ka dhalatay dad badan baa ku dhintay taasoo kale misna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka dhacday gobolada wadanka waxayna taas ku tusaysaa inay dowladdu aanay fahansanayn barnaamijka amniga aanay fahansanayn la dagaalanka argagixisada ama counterinsurgencyga hadday noqonayso oo ay mashruucaniba yahay mashruuc dad siyaasiyiini ay wadaan oon khibrad u lahayn barnaamijyada amniga mas-uulkan hore ee ameerikaanka ah ayaa ku nuxnuxsaday in dal waliba oo duulaan ku jooga soomaaliya uu danihiisa u joogo halkudhigyada nabad ilaalinta iyo kuwa la midka ahna ay yihiin been ummadda soomaaliyeed lagu dagaayo wadan kastoo soomaaliya jooga uma jooga soomaaliya interestka soomaaliya wuxuu jooga intereskiisa wadan kastoo rabaa dantiisa ayuu meesha u tegay hadday dantooda siyaasad tahay ama dantooda amniga taasaa geysa meesha wadamadu maaha friends maaha asxaab maaha dad mataqaan waa waa interest baa naga dhexeeya interestkuna waa barnaamijyadan aan ka wada shaqeyno oo ku saabsan amniga ama ku saabsan arrimaha dibadda ama barnaamijyada laakiin in la in la wadan la dhaho wadankaas aan la shaqeynayo friend ah anugu aan arka barnaamij qalada si kastaba ha ahaatee dhaliilo badan iyo eedeyno siyaasadeed oo uu maxamed faatax u jeediyey dowladda federaalk kadib waxa uu dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay in ay u shaqayso hab dowladeed islamarkaana maamusho dhul ballaaran oo ka mid ah soomaaliya